dib usoo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyey wasiirka boosta isgaarsiinta soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan oo shir jaraad ku qabta xafiiskiisa dadaal dheer ay si wada jir ah u bixiyeen dowladda soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeega fiber optica ayaa waxaa lagu guulaystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wasiir canshuur ayaa xubse maqnaanshaha internetka inay ka dhalatay khasaare lacageed oo badan saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay muddadaas ku dhow saddexda toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo oo taa taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo adeega dowladda hase yeeshee waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas shirkadda gaarka loo leeyahay adeega gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas wasiirka boose isgaarsiinta soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadiraan inay dib usoo laabaan ciladii dhowaan ku timid internetka loona baahan yahay in la qaado tillaabooyin feejignaan la xiriira iyo in la badiyo keebalada internetka keeno shirkadaha isgaarsiinta iyo adeeg iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta kusoo xirnaysa degedda muqdisho taas oo u baahan in inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas uu quseeyo saddex shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay samaystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano back up si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale wasiirka boose isgaarsiinta soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad kusoo hadal qaada baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyaadka la xiriira adeega isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabtan yimaada si tan oo kale aysan u dhicin faidaysanayna fursaddan ayaa waxaan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale ah inay dib usoo laaban kow in si deg deg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka kaas oo qeexayo mas-mas-uuliyadaha dhinacyada dhinac kasta sharciga wuxuu dadweynuhu sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen ugu dambeyntiina wasiirka boosta isgaarsiinta soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu ay kula wareegayso furaha qaranka soomaaliya iyo dumeynka internetka ee dot s o dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha two five two waa hanti qaran waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domainka astaanta u ah internetka ee la yidhaaho dot s o ama s o labadaas waxay ku cad yihiin xeerka ayay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana waa waxaan ka hadlayna waa furaha country codeka loo yaqaano ama furaha laba shan labo iyo astaanta qaran ee internetka oo la yihahdo dot s o labadaas waa hanti qaran waa ina gacanta dowladda ay kuso
cabdulqaadir okay v o a muqdisho